barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah labaatanka bisha abril labaatanka bisha may sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waxa ay tilmaamaysaa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda gabdhaha soomaalida ee shaqa abuurka ka hela amaba ka sameeyey magaalada nairobi meesha aad jooga waa seven street shahley ahay ilaa habeenkii lix saac toddoba saac aa meeshaan ku gaarnaa maqaayadaha kale waa mashiino laakiin annaga shax caanageelaa karinaa oo macaan badan oo fiican
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan garoonka kubadda cagta magaalada gaalkacyo oo lagu soo kordhinayo roogga cagaaran ee cawska loo ekaysiiyey sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midhnaan doonin dhinacii qasiidooyinkii bisha ramadaan ayaan ka baxa maxee dhulkii barakada lahaa ayaan kuku beegayo inaan booqdaan rabo odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweyne donald trump ayaa digniin culus u diray dalka maraykanka aan idhaahdo dalka iiraan islamarkaana ugu hanjabay burburin haddii ay weerar ku qaadaan maraykanka iyo xulafadiisa saddex isho ka hor ayaa trump uu u muuqday inuu dib uga baxayo meesha uu ka taagnaa iiraan isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu la hadlo iiraan mar ay warfidyeenadu aqalka cad ee ku weydiiyeen in maraykanka uu la dagaalamayo iiraan ayaa trump uu ku jawaabay ma rajaynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in axaddii gantaal ah nooca riddada gaaban uu ku soo dhacay gudaha khadka cagaaran ee magaalada baqhdaad iyadoo goobta uu ku dhacayna ay wax ka yar hal mayl ay u jirto safaaradda maraykanka hase yeeshee goobtaasi wax dhaawac amaba khasaare ah aan laga soo sheegin kabtan bill urban oo ah hafayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigu ay ka warqabto qarax ka dhacay bannaanka safaaradda isagoo intaasi sii raaciyey inaanay jirin wax dhimasho ah oo ka soo gaadhay maraykanka iyo xulafadiisa islamarkaana ciidamada ammaanka ciraaq ay baadhayaan dhacdadaasi madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika jacob zuma ayaa maanta maxkamad lasoo taagay isaga oo u dagaalamaya in la baabi'iyo eedeymo musuq maasuq oo isaga ka dhan ah eedeymahan oo la xidhiidha heshiis cusub heshiis hub oo dhacay sannadihii sagaashamaadka ayaa laga laabtay toban sano ka hor wax yar uun ka hor inta uusan zuma noqon madaxweyne lix iyo toban ka mid ah dacwadahan oo dib loo soo celiyey sannadka labada kun lix iyo tobankii ayuu zuma sheegay inay dhiirigeliyeen arrimo siyaasadeed waxaa dacwadaha ka mid ah wax isdabamarin dembiye abaabulan musuq maasuq iyo been la xalaaleeyey waxaa ku jira lacag qarsoon oo zuuma dib looga siiyey heshiis hub oo dhex maray yurub iyo koonfur afrika wakiil ka tirsan shirkadda hubka ee faransiiska ee telis s a ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo la xidhiidha kuwa zuma zuma ayaa markii heshiiska uu dhacayay ahaa madaxweyne ku-xigeen jacob zuma iyo shirkadda telis labadaba waa ay beeniyeen inay wax qalad ah sameeyeen waxaana ay doonayaan in la joojiyo dacwaddani
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay haddii aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada nairobi qaar ka mid a gabdhaha dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ayaa la daalaadhacaya maaraynta noloshooda iyo weliba midka qoyskooda waxaana xaafadda isliiyey magaaladaasi aad ku arkaysaa gabdhaha oo ka shaqaynaya makhaayadaha shaaha iyo weliba shaqooyin kale raxme yuusuf waxa ay ka mid tahay gabdhaha makhaayadaha shaaha ka shaqeeya ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaana wariyahayaga qadar maxamuud xareed oo makhaayadeeda ku booqday uu warbixintan nooga soo diyaariyey marka laga hadlayo nolosha magaalada nairobi way micno badan tahay waxaadna arkaysaa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo isugu jira wilal iyo gabdho oo qabanaya shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan maadaama ku noolaanshaha magaalada nairobi ay ku adag tahay qofka aanan shaqaynaynin amaba aan qurbaha laga biilaynin waana taas sababta ay soomaali badan oo ku nool magaalada nairobi ay ku tilmaamaan qurbanacas nolosha iyo maciishadda oo aad qaali u ah iyo dadka oo aanan isgarab qabanaynin ayaana inta badan la sheegaa in magacaasi loogu bixiyey gabdhaha dhallinyarada ayaa ka mid a kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi kuwaasoo ka qabta shaqooyin kala duwan shaqooyinka ay gabdhaha dhallinyarada ah ka qabtaan magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waxaa ka mid ah shaqooyin la xiriira makhaayadaha iibinta dukaamaha lagu iibiyo alaabta laysku carfiyo dukaamada dharka iyo shaqooyin kale raxma yuusuf waxay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee ka shaqaysta xaafadda islii makhaayad lagu iibiyo shaaha ayay ku leedahay jidka toddobaad ee xaafadda islii sheeha raxme yuusuf aad ayay u jecel yihiin dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo habeenkii ku caweeya maqaayadeeda iyo sidoo kale dad kale oo waaweyn xilliyada fiidkii makhaayaddeeda kama helaysid kursi aad ku fadhiisato magaceyga waa raxme yuusuf meesha aad jooga waa seven street waxaan siiyaa shah shahley ahay ilaa habeenkii lix saac toddoba saac aa meeshaan ku gaarnaa ilaa meeqa sanaad soo waday shaqadan shan sano waxaa ii muuqda dad badan inay halkan fadhiyaan maqaayadaha kale way ka duwan tahay halkan oo dad badan dhallinyaro u badan baa fadhiya maxaa uga duwanaatay maqaayadaha kale maqaayadaha kale waa mashiino laakiin annaga shax caana geelaa karinaa oo macaan badan oo fiican fadhi fiicana laga helaa wiilal badanaa imaadaan wiilasha waxaa ka mida wiilal badan oo wariyaal ah ilaa habeenkii adiga toddoba sac marmarka qaara kuraasta ka kicinaa xataa aa dhahnaa hoyda guryihiina aada bikoos waxaa yeelaayo waddankan waa abni sida soomaaliya oo kale ma ahan marka saasaa yeelayso yaa kula shaqeeya ma dad kalaa kula shaqeeya aa gabdho kale ayla shaqeeyo waa kaasaa ma jirtaa wax caqabada ah ama mararka qaar oo kaleeto aad kala kulanto shaqadan wallaahi wax caqabada ma jiraan haddii adiga dabeecadaaday ku xihan tahay qofka kastamka sida adi aa isheeg oola macaamisho lee waay dadku aad bay u fara badan yihiin gaar ahaana dhallinyaraa u badan sidee oola macaamisha wallaahi nin kasta sidoo yaha lagu wada nin kasta dabeecaddiisa haddaad qalabsan tahay waa lagu wada hadday fiican tahana sidoo kale ninka fiican wadid maba kaa rabo ninka qaloocana wadid kaa rabo waa saas koobka shaha meeqa iibsa afartan shilin marka cadayska iyo begeeska waa isku lacag waa isku qiimi waa waa kaasaa shaha isku dheelitiran waa aad baa umaasan tahay ayaa buuri adaa makhaayadda raxma ayaa ku taalla goob bannaan ah oo jidka labada dacal ku haysa dhallinyarada shaaha ka caba makhaayaddeeda ayaa sheegaya inay ku jeclaadeen hawada iyo shaaheeda oo aad u macaan maasha allah magacaygu waa khadar axmed meeshaanaan shaah ka caba markaan talaawiixda soo tukado baa halkaan saaxiibaday nimaadnaa halkaanaan ku sheekaysannaa marka shaahaanaan iska cabnaa isaga sheekaysannaa gabadhu waxay sheegtay in shaaheeda shaahiyada kale uu ka duwan yahay talo ma isku tijaabisay
maasha allah waa shaah fiican kolley hawo furan waa meesha kor bay ka furan tahay meel soo xiran ma ahan marka waa meel waddada geeskeeda oo kor ka furan oo cidna aysan ku dhibaynin hawadu furan tahay marka sababahaan ku nimaadna waxa weye hawadaas furan iyo iska sheekaysigaas iyo shaaheedu shaaha fiican ah shaah macana aad waa mahadsan dadka ku xihan maqaayadda raxmo ee macaamiisha la'ah ee waxaa ka mid a wariyaasha marka hore magacaaga ku bilaabaysaa iyo sida halkan dhallinyarada ay ugu taxan yihiin khadar waa aadoo mahadsanta magacayga waa cabdulla axmed meeshaan dhowr sanaan ku taxannahay wariyaal badan halkan way yimaadaan dabcan waa halka la isugu yimaado oo lagu kala warqaado oo wariyaashu ay isku arkaan iyo dadka kale xitaa waa meelaha aan isdhihi karo xitaa ilaha wararka waan ka helnaa dabcan meeshaan aad bay u fiican tahay marka la fiiriyo meel loo soo shaah tago aad bay u fiican tahay hawa ahaan marka la fiiriyo shaaha laga cabayo dhallinyarada siday u faraxsan yihiin markaas shaqada aan ku soo caajisno kale halkaa markaan imaanno waxaan ka qaadnaa furfurnaasho iyo annagoo faraxsan inaan guryaheenni dib ugu laabanno waxaa muuqanaysa inay dhallinyaradu aad u falanqaynayaan siyaasaddii iyo arrimihii dalkii aad iyo aad taas waxaa haddana sii dheer siyaasadda aad baa loola socdaa waxaad arkaysaa dhallinyaro aad u yaryar oo arrimihii siyaasadda xitaa marmarka qaar waxaa laga yaabaa in warar annaga aanan la socaan inaan halkaan ugu nimaadno la dhaho maanta saasaa dhacday kana dhacday kana dhacday oo social mediyihii iyo aad loogu xiran yahayo dhankii siyaasadda aad noogala horreeya inta badan gabdhaha dhallinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaafadda islii waxaa jira caqabado kala duwan oo ay mararka qaar kala kulmaan milkiilayaasha ay u shaqeeyaan hase yeeshee shaqooyinka ay qabtaan ayaa ah shaqooyin dani kuu qasabtay ah oo ay ku maareeyaan noloshooda magaalada nairobi oo ah nolol aad u adag khadar maxamuud xareed v o a nairobi
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a haatanna kaalmihii qasaa'idka haddii aan u beerno waxaan idin soo qabanay qasiidada nabi ammaanka ah oo uu ku loqeeyo cumar aadan
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزة السلام عليك السلام عليك حياك بحب حيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو ودا بقد تلحينه بشير موري ولا سلاليك جي بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العزة السلام عليك السلام عليك inaan boqolo bartiyo yiilku ku jiray usheedka baroortaon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alxusati assalaam calayka assalaam calayka markuu boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar musan tudurguday inaan isku bifaon galka shabacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka hurdaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka gaarsiiya inanka boga biyo baad dadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka labadnayoon inaan arka baafiye bashiir maawure walaa salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tuqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تغرى العساة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تغرى العساة السلام عليك السلام عليك qasiidadaasi nabamaanka ah oo ay ku luuqeynayeen cumar aadan iyo kooxda jabuuti halkaas aanu ku dhaafno haatana gaalkacyo xiriirka kubadda cagta puntland ayaa magaalada gaalkacyo ka bilaabay howlo lagu dayactirayo garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi kaas oo lagu rabo in garoonka qeybta lagu ciyaaro laga dhigo ama la dhigo rooga cawska cagaaran warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf garoommada cawska iyo weliba roogga ayaa bilihii ugu dambeeyey ku soo badanayay deegaanada puntland taasi dhallinyarada waxay u sahlaysaa inaysan ku dhiiran tahriibta halka dadka qaarkoodna ayba aaminsan yihiin in garoommadan ku soo badanaya puntland ay ciribtir ku samayn kardho tahriibta iyo weliba in dhallinyaradu ay ka baaqsadaan dhul shisheeye magaalada gaalkacyo waxaa dhowaan ay yeelan doontaa garoonkii ugu horreeyey oo caws ah lana mid ah garoommada kale ee afrika iyo weliba caalamka waxaana hirgelintiisa door weyn ka ciyaaray dhallinyarada iyo bulshada gaalkacyo qalabkiisii ugu dambeeyey ayaa laga soo dejiyey magaalada boosaaso si loogu dhammaystiro garoonkaasi sidaasi waxaa v o a u sheegay mustafa cabdiraxmaan majacaas oo ah madaxa tababarada xiriirka kubadda cagta ee puntland garoonkaas alaabtiisi waa dhammaystiran tahay oo loogu talagalay fieldiga in la dhigo keliya maalindhowtana saa og tahay injineeraan keenay laakiin alaabtii waa dhammaystiran tahay waxaanu gudfay gaalkacyo roogii garoonka gaalkacyo dhex yaala iyo rabarkiisii maanta intii u dambeysay baa gudubtay makiinadihii iyo rabarkii iyo kuraastii marka alaabtiisu waa dhammaystiran tahay fieldiga lagaga shaqayn lahaa dhawaanna waxaan geynay xiriir kubadda cagta somalia injineero ka socda kuwaas baa cabir ku sameeyey iyo qaabkii loo dhigi lahaa jawaabtana laga sugaayo wiig kadib inay soo diraan qaabka loo dhisan garaynaayo fieldiga roogga la dhigaayo waayo waxaa la rabaa inuu yeesho biyo dhaceen roob hadduu du-aan roobka ku hakan ciida fuulin marka wuxuu noqon doonaa garoon standard insha allah oo qurux badan marka garoon ku horeeyu noqon doonaa xaqiiqdii hadda kuraasta soo degtay waa saddex kun oo kursi oo v i p da qeybteeda fuuleysa garoonka waxaa la qiyaasayaa ugu yaraan shan iyo toban kun oo qof inuu qaadi karo haddii mataqaanaa taraboonkiisa iyo dhegisteenkiisa la qurxiyo waxaan rajeynaya inuu noqon doono maadaama gaalkacya tahay meel dhallinyaradeedu ay aada cayaaraa u jeceshahay ay noqonayso garoon qurux badan oo cayaaro loo abaabuli karo garoommada casriga ah ayay dhallinyarada horey uga daawan jireen telefishinada kaasoo qayb ka ahaa in dhallinyaradu ay ku riyoodaan ama ay niyadda gashtaan in maalin an ay ku ciyaaraan garoommada quruxda badan cabdiqaadir maxamuud cali oo ku magac dheer kabitaano kana mid ah dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo haatan ku sugan magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay inay yaraan doonto tahriibta run ahaantii markaan aragno garoomo rooga lagu dheelayo ama afrika oo kale ama caalamka oo kaleete dhallinyaradeenniina intii badneed ay tahriibayaan oo a maalin walba ama sanad walba oo dhammaaday dhallinyaro hor leh oo soo kacday garoonka intay soo galaan markay garoonka soo galaan ay haddana tegayaan tahriibayaan dhib badan bay nugu haysay laakiin maanta waxaan filanaynaa isbeddel weyn inaan dareennay wixii inta aan ku haminaynay ama aan ku taamaynay inaan maanta magaranaysa ay bilaabeen guddiga cawaalaneh dee kudayasho wanaagsan bay sameeyeen oo meel walba guddi baa hadda ka dhisan horumaro fiican boosaaso ayada hadda shaqaa ka socoto garoowe sidoo kaleete meelo badanna way soo baxayaan haddii ilaahay idmo markii garoon la dhisana in garoon laisugu tago haddana mid kale la kiciyo mid kaleo la kiciyo de horumar bay noqonaysaa muqdisho maanta hal garoon baa ka dhisan laakiin puntland sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saddex garoon oo dhammaystiran insha allahu baan rajeynaynaa dhalinyarada ma garanaysaa niyadoodii iyo muraalkooda uu soo laabto marka dhalinyaro haddii la helo garoomada roogga ah oo la mid a garoomada kale ee caalamka ma qabtaa kabitaano inay yaraanayso dhallinyarada ee dalka tahriibis maya aad bay u yaraanaysaa sababtoo ah hadda waxaa ku dareemaynaa markii la yiri garoon baa laga sameynayaa ee gobolka mudug garoonkii ugu horreeya ma garanaysaa cagaaran waxa soo arooraya dakhliga waa dhallinyarada dibadda jirtay waxayna ku haminayaan intay kasoo laabtaan dibadda inay ku cayaaraan kuwa hore u joogana ina meesha joogaan haddii ilaa yidhaahdo haddii tartamo badan ay yimaadaan oo garoomadii magaranaysa garoomo official ay noqdaan oo magaranaysa horyaaladeyna dib ay u furmaan koobka maamul goboleedyadana la qabto sida aan rajeynayno puntland in lagu qabto ballan horena ay noogu qaadeen iyo koobkii magaranaysa maamulka puntland ee gobolada sagaalka gobol asaguna la qabto dee qof walba wuu ku haminaya sababtoo ah waxaa dareemi kartaa koobka horyaalka puntland hadda meesha uu kaga jiray tartamada sababtoo ah garoomada waa lasoo camilayay aad baa loo buuxinayay kooxaha toddoba boqol oo kilomitr bay magaranaysa isugu tegayeen dadka puntland dal iyo dibad meesha ay joogaan ama soomaaliya oo idilne xaaladda uu maraya meesha uu magaranaysaa taagan yahay koobka waa laga warhayay shaqo fiican bay qabteen waxaan rabaa in si qaas ah hadda macnaha ugu mahad celiyo wasiirka cusub ee shaqada iyo shaqaalaha madaxweynaha puntland oo asagana damacsan inuu kooxihii wax ka bedelo sportiskiina magaranaysa waxqabad muuqda u muujiyey siyaasadda koowaadna uu ka dhigay sportiska aad iyo aad baan ugu bogaadinayna haddii aan kooxaha nahay madaxweynaha habeen uu ka jeedinayay meel xaflada baan dhegeysanayay qaabka ma garanaysaa oo bulshada ugu soo bandhigay sportiska kaalinta muhiimka oo uga jiro adduunka sida caalamka oo kale wuxuu ka rajeynaya rajo oo wuxuu muujiyay in cayaartooyda annaga macnahada puntland ugu wanaagsan inuu dhaqaalaha magaranaysa ama bajedyada hay-adaha laga sugayo lagu soo celin kara dalka sidii iskuule iyo waxbarasho iyo dadka loogu qabto caafimaad dhalinyarada gaar ahaan oo kale dhalinyarada ka dhisan qaaradaha afrika iyo kuwa kale ee qurba joogta ee jaaliyadaha inay dalkii dibadda ka yimaadaan waa gaalkacyo ay yimaadaan ciyaaro saaxiibtin waxa keliya oo ka maqnaa waxay ahayeen garoonkaas way imaanayaan ciyaar saaxiibtin way u imaanayaan hadda aniga waxaa ila soo xiriiray qolooyin ka dhisan hadda faransis oo kaleete oo ma garanaysaa dadka cayaartooyda soo saaro ilaa iyo cayaartooy macnaha dadhoora baan ku haynaa intaa oo u baahan tahay noo soo sheeg waa kuu keenaynaa bay ugu dhaheen waxaasna waa horumarka waddanka ka socda ay arkayaan way imaanayaan wayna imaan jireen dhalinyarada hadda australia oo kaleete sanadka haddaa waxay oga baaqdeen muqdisho ay ugu aadeen waa garoonka cagaaran dalaal badan oo ma garanaysaa dhalinyarada jaaliyadaha ah insha allah waa sugayna inay yimaadaan tartamadan ka qayb qaataan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waagaag dhegeystayaal yuusuf maxamuud aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi magaalada boosaaso nooga soo diray haatanna wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiyo nuur xasan nuur
mahadsanid cabdixakiim dalka talyaaniga ciyaarihiisa haddii aan ku horeyno horyaalka inkastoo ay yuube mar hore qaaday haddana waxaa weli aanan lagu kala bixin kaalimaha saddexaad iyo afaraad oo kooxihii ku soo baxa ay xilli ciyaareedka soo aadan ka ciyaari doonaan koobka champions leaga kooxda atlanta oo ahayd kooxdii ka yaabsatay kooxaha talyaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxa ay qarka u saaran tahay in markii ugu horreysay taariikhda ay u gudubto ama ay u soo baxdo koobka champions leaga iyada oo hadda soo tigsatay kaalinta saddexaad walow ay isku dhibcan yihiin kooxda inter milan atlanta shalay waxa ay barbardhac la gashay kooxda yuventus ciyaar ka dhacday garoonka kooxda yuve ee magaalada turino waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabowday barbardhac gool iyo gool ah atlanta iyada ayaa goolka la hormartay daqiiqadii saddex iyo soddonaad waxa uu dhaliyay ciyaaryahan joseph elij laakiin ciyaarta oo ay toban daqiiqo ka harsanayd ayaa waxaa yuve u barbareeyey ciyaaryahan mario manzokij kooxda atlanta hadda waxa ay barbaro dhibco ah ay isla leeyihiin kooxda inter milan min lix iyo lixdan dhibcood ayay wada leeyihiin inter ayaa dhaafi lahayd atlanta haddii ay ka badi lahayd xalay kooxda napoli laakiin inter waxaa lagu dhiftay afar gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda napoli kooxda inter khasaarahaasi soo gaarayna waxa uu biday in ay kaalinta afraad hoos ugu dhacdo oo ay ka laabato booska saddexaad oo in muddo ah oo ay ku jirtay waxaana hadda ay halis ugu jirtaa in ayba ka harto koobka champions leaga safka dagaalka loogu jiro maadaama ay hal dhibic oo keliya ka sarrayso kooxda a c milan oo shalay laba gool iyo eber ku qabatay kooxda frosinone milan haddii ay hal dhibic ka hesho barbare ee ciyaarteeda ugu dambaysa xilli ciyaareedkan ee horyaalka seriya aada toddobaadka dambe oo ay la ciyaari doonto isbaal islamarkaana kooxda atlanta ama inter ay barbare keenaan iyada ayaa geli doonta kaalinta saddexaad waxaana ay tiigsan doontaa markii ugu horreysay koobka champions leaga ee qaaradda yurub muddo afar sana ah kadib laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan in ay badiso oo kooxaha kale inter iyo atlanta ay barbardhac ama laga badiyo dhinaca kalena ciyaartii shalay ee dhex martay yuventus iyo atalanta waxaa haareeyey ka fariisashada uu ciyaaraha ka fadhiistay daaficii waaya aragga ahaa ee kooxda yuventus andrea barzali kaas oo haddadiisu ay tahay siddeed iyo soddon sano shalay ay taageerayaasha yuventus iyo ciyaartoyduba ay isagootiyeen isaga oo ilmeynaya ayaa la arkayay markii la bedelay ciyaarta oo maraysay qaybtii labaad waxaa sidoo kale ay taageerayaasha yuve ay sagootiyeen tababarahooda maxsimiliano allegri oo kooxdan ka tegaya ciyaartiisii ugu dambeysay ayuu shalay leyliyey gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ee guriga yuve uu ku ciyaaro waa garoonkeeda ciyaarihii kale ee dhacay horyaalka talyaaniga kiyevo iyo samdoria eber iyo eber ayay ku kala baxeen parma xal iyo eber ayay dirtay fiorentina ee ciyaartii kale ee dhex martay impoli iyo torino afar iyo hal waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee torino dhegeystayaal wararka kale ee ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha ee idaacaddeenna galabnimo qaybtii ciyaaraha xilligaana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ama aan idhaahdo xubintii ciyaaraha haatanna aynu diba jaleecno dhinacii qasiidooyinka bishar rabadaan iyo weliba aan soo dhoweeyey islamarkaana aynu ku wada nasanno codka cabdirashiid maxamed kaalmooy
bisha ramadaan soma soma soma soma
bisha ramadaan soma soma soma soma sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka oga فقرض سكذا سيا سقط دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا
ربي أسجود بريا ربي أركوع أسجودا
رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان كريم
لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
رمضان رمضان
wagaag dhegeystayaal codkaasi cabdirashiid muxiidiin kaalmooy wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeedii hornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nuur xasan nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla taniya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
بشهر رمضان صوما صوما صوما صوما صوما صوما بشهر رمضان صوما صوما صوما صوما sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka oga فقرض سكذا سيا سقض دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود أركوسا